wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafuurtay tartan qur-aanka kariimka ah oo ay qabanayso mu-asasada alkaram islamarkaana ay taabogelinayso dowladda hoose ee hargeysa munaasabadda daafuurka tartanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee hargeysa culamo udiin iyo xubno ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka somalilan sheekh mukhtaar cismaan yuusuf guddoomiyaha mu'asasada alkaram ayaa ka warbixiyay tartanka waxaa tartankaasi sabab markaasi ilaahay uga dhigay ama fulintiisa iyo maalgelintiisa iska kaashaday dowladda hoose oo markaasi barnaamijka maalgelintiisa iyo bixintiisaba markaasi ku suntan kuna ammaanan iyo mu'asasada karam oo iskudubaridka iyo qabanqaabada iyo fulinta markaasi iyaguna hawshaa markaa iyaguna uu istaagay waxaynu mar walba u ducaynaynaa si weyn ugu ducaynaynaa una mahadnaqaynaa mar iyo laba iyo saddexba dowladda hoose ee hargeysa tartankani tartamada kale runtii wuxuu kaga duwan yahay dhowr arrimood qodobka koowaad ee uu kaga duwan yahay waxa weeye waa inuu yahay tartan u gaar ah hargeysa u gaar ah oo runtii degmooyinkeeda inuu wada gaadho la isku dayayo maadaamaoo dee dowladdii hoose ee ku suntanayd ay barnaamijkan qabanayso
qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda daafurka tartanka ayaa bogaadiyey ardayda ka qaybgalaysa iyo dowladda hoose ee hargeysa oo tartanka taabagelinayso aada iyo aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in kitaabkii ilaahay laysu kaashado oo soo gelaysa aayadda qur-aanka ka midka ee tacaawanu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanu cala alidmi waalcudwaan haddii ummaddu runtii isu kaashan jirtay dembi iyo wax cadaawad ku saabsan waxaa farxad weyna ummaddeena u soo jeedsatay inay khayrka iska kaashato ka tacaawunto dowlad iyo shicibba la isla kaashado kitaabka ilaahayna kor loo qaado nicmadaas waa nicmo aad iyo aad u weyn aad baynu ugu faraxsannahay ilaahay baynu ku mahadinaynaa in hore loo sii wado ayay mudan tahay waana ku barakoobaynaa insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u soo dhowaynayaa ardayda la soo xulay ee halkan fadhida dhammaantood dowlad wanaagsan oo waxa weeye diinta daryeelaysa ayaa runtii waxa weeye maaragtaa aynu haysannaa madaxdeennana allaha barakeeyo haddii ay maalgelisay dowladda hoose ee caasimadda hargeysa oo ay fulinayso mu'asasat alkaram oo fasax looga soo qaatay wasaaradda diintii awqaafta oo dhammaan jamciyaadkii iyo madaariskii ay ka soo qayb galeen oo waalidiintii aynu joogno waxayna kulmiyey dhammaanteen waa qur-aanka kariimkaa weeye qur-aanka kariimkana waa bishiisii weeye waa bishuu soo degay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan huda linnaasi wa bayinaati min alhuda waalfurqaan
tartankan ayaa soco doona muddo laba maalmood ah iyadoo abaalmarino la siin doono saddexda tartame ee ugu horeeya islamarkaana ka mid ah afartan iyo siddeed arday ee ka qaybgalaysa tartanka